wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland oo ay weelinayaan mas-uuliyiin kale ayaa ka qaybgalay munaasabad xariga looga jarayay xaafad cusub oo loogu magacdaray halgan taasi oo ay deegaansan doonaan barkacyaasha deegaanada maamulka jubbaland xarig jarka xaafadani waxaa ka qaybgalay qeybo kala duwan ee mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo hay-adaha howraha dhaqaaqa amuuraha qaxootiga wejiga koowaad ee mashruuca dib u dejinta barkacyaasha jubbaland waxaa ka faa'iideysanaya ilaa iyo toddobaatan qoys oo barkacyaal ah kuwaasi oo deegaansan doona duleedka magaalada kismaayo qaar ka mid ah dadka barkacyaasha ah ee deegaansan doona deegaanka cusub ee halgan ayaa ka mahad celiyey deegaameynta loo sameeyey aniga oo magacaygu yahay khaliif maxmed aadan waxaan salaamayaa dowladdeenna hay-adaheenna habeen hore waxaan barya buusha xalayna waxaan guday guri dugaal ma haddaas ilaahay iyo dowladdeena iyo waxaan aan u sheeganaynaa waxaan rajaynaynaa sidaan iyo kasii fiican iyo kasii fiican in ilaahay noo yeelo alxamdulilah rabbilcaalamiin farxaddaydi lama soo koobi karo maanti buushaan ku jiraan jira kuleelkii ay dilaay maanta hawadaa la i keene jubbaland juu alxamdulilah rabbilcaalamiin haayadaydi iyo macal shaqaalaheed iyo macal dadkaydi dhan soomaali weyne dhan waa idin salaamaya qur-aanka idinku salaamihaya
gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha jubbaland mudane cali aadan cali ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda guryahani ay u leeyihiin barakacayaasha bismiillaahi raxmaan raxiim waxaan maanta meeshaan u joognaa dhulkan ee in badan dadkeenna ay u yaqiineen iyo hay-adaha samafalka dhulka xalka waara laga bilaabo maanta dhulkan waxaa loo yaqaanaa ama loo aqoonsan doonaa dhul layidhaahdo tuulo layidhaahdo ama magaalo layidhaahdo halgan magaca halgan waxaa bixiyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam saas darteed waa naga ogeysiis wixii maanta ka dambeeya waxaa sharaf weyn noo ah markaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan mar labaad xarika jarista xafladan guryaha cusub ee dadka danyartaa lagu dejinaya barakacyaashaha cali aadan cali gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa xusay in maamulka jubbaland ay ka go-on tahay in la sameeyo qorshe daadejinaya nidaamka dib u dejinta barakacyaasha ah islamarkaana aynan ku okaan doonin toddobaatankan qoys ee deegaameynta loo sameeyey mashruuca deegaameynta barakacyaasha deegaanada maamulka jubbaland
inaan halkan isugu nimaanno annagoo markhaati ka ah guulaha laga gaaray iyo midhadhilka mid ka mid a siyaasadaha madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ay ka mid tahay dib u dejinta iyo dadka masaakiinta ee maxaa lahay danta yar ee reer jubbaland in xal waara loo helo guryo dib loo siiyo noloshoodii ay dib ugu noqdaan waxaad la socotaan siyaasadda guud ama caqabadaha waaweyn ee soomaaliya haysta maanta markii laga soo tago argagixisada iyo amni xumada dalka ka jirta iyo hoggaan xumada siyaasadeeda guud ee dalka haysata caqabadaha kale waxaa ka mid ah dhibaatada ay sababtay isbeddelka cimilada oo ay sababtay saboolnimo barakac burburinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhibaatooyin badan oo horseed ah saboolnimadaasoo horseedda hadda amniga waxaan ku faraxsanahay dowlad goboleedka jubbaland ama dowladda jubbaland inay horseed u tahay dowladaha dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya kuwa ugu horreeya siyaasadda laga qaatay ama laga gaaray guulaha arrimaha dib u dejinta iyo xalka waara aad iyo aada ugu mahad celinayaa waxaa maanta nala jooga halkan wasaaradihii ugu muhiimsanaa ee dowladda jubbaland gaar ahaan kuwa wax soo saarka sababta aan ay u joogaanna waxay bixinaysaa fariin aad maaragtay u qoota dheer